fadulmasaaniidi masaaniid fayalii waxaa la xidhiidhaya intaa hore in soo sheegna sunanta ah dulmasaaniidi masaaniidda kuwa u saaxiibka ah masaaniiddii musawiraa waxau idhi bi an yufradda waa in la gooni yeelo maa likulli saaxibin xadiid kasta oo u sugnaaday saxaabi macnaha xadiidta saxaabi u sugnaatay waa in gooni laga dhigo faci weelee almu'ammama qowlka loo qasdiyey weelee waxa uu ku yidhi masaaniiddu waxay la sii xidhiidhaysaa sunanta masaaniiddiina waxa weeye in gooni laga dhiga saxaabi weliba axaadiidta uu weeley ee uu wariyey ayaa gooni la ysugu ururinaya inta abi hureyra wariyey inta abubakar wariyey inta caaisha warisay in walba gooni baa markaa saxaabi walba intiisaa gooni looga dhigaya masaaniiddaasa haddaba la sii xidhiidhaysa oo iyaduna kusii xigta sunanta xagga macnaha saxiixnimada mu'amamkuna waa qowlka macnaha loo qabsa weelee buu kuha xafid wahya haddaba masaaniidani tajii-u way imanaysaa calaa xuruufi lmucjam xuruufta mucjamkaa iyadoo ku tartiibsan waqad tajiiu inay timaadana waa laga yaabaa bixasabi almuqadam sidii markaa loo kala loo kala horraynayay oo kolba ninkii markaas horu marsanee horreeya inay soo horraysiisana waa laga yaabaa waxa uu halkan ku sheegay laba xaalo oo markaa masaaniidda ay culimmadu u isticmaalaan kutubta masaaniidda la idhaahdo midi waxa weeye xuruufta mucjamkaa bay ku habaynayaan waa abu hureyre iyo abubakar iyo ubayi iyo axaadiidta ay wariyeen oo kale ee hamsaha ka bilaabmaysa kuwa ba'da ka bilaabmaya een ragga macnaha kolba asmaada ayay eegayaan waxa kaloo xaalada labaadna ay tahay sida ay u kala horreeyeen inay usoo kala tartiibiyaan muqadamkaasi waxau noqonayaa inta nebiga ku dhoway qaraabadiisa ah ayay soo horraysiiyaan ama inta ku horraysaba xagga fadliga oo masalan qofka islaamnimadiisa horraysay waxay soo horraysiinayaan casharatu almubashariin ahlulxudaybiya qofkii islaamay ee markaas soo hijrooday bayna alxudaybiyati waalfatxi muslimi alfatxi saasay u wadayaan kolkaa bixasabi almuqadam xagga fadliga arrin kaluu markaa haddana u banbaxayo waxau ihi waqbal aqbal liidlaaqin idlaaqid siidayn la sii daayay lisixati sanad idlaaqoo lisixati sanad u sugnaaday aw amase xusnihi sanadkii oo xasan lagu idlaaqay in kaana haddii uu ka ahaaday hadalkaas miman yuctamad mid qowlkiisa la cuskanayo waxa uu ku yidhi haddii uu idlaaqo sixatu sanad iyo xusnu sixad xusnu sanad qof qowlkiisu muctamad iyo hadduu idlaaqo waa la aqbalayaa oo masalan muxuu yidhi xadiidun saxiixu lisnaad xadiidun xasanu lisnaad teila waxa matnigii kamuu hadal moog oo muu odhanin xadiidun saxiixun ama xasanun oo waxay noqon lahayd labadii arrimoodba inuu ku kafaalo qaaday matnigiyo abka sanadka laakiin mar haddii uu sanadkii uun sixa iyo xusni ku idlaaqay qofka hadalkan yidhi hadduu imaam weynoo muctamada yahay dee iska aqbal waa la iska yeelaya waalxukmu lilisnaadi bisixati aw bilxusni duuna alxukmi lilmatni ra'ow ayuu ciraaqi lahaa laakiin way kala hooseeyaan xadiidkii haddii la yidhaha saxeixun iyo haddii la yidhaha saxiixu lisnaad saxiixun kaa lagu daayay ayaa sarraynaya kolka ah waxa uu idhi haddaba wa fii saxiixun xasanun erayga saxiixun xasanuna aqwaalun hadallaa ku sugan fii kullihaa aqwaashaa dhammaanteed qad dahara waxaa ka muuqday ikhtilaalun dhimansanaa nuqsaan ayaa ka muuqata uma aljawaabu jawaab bitanawuci sanadi sanadka ayaa mutanawwic ahoo isbedbedelaya lagu jawaabo lixasanin walisaxiix xasan iyo saxiix u tanawucay sanadkii baa sidaasa jawaabta lagu jawaabaabaa muctaqadun la ictiqaado la aaminsan yahay ama muctamadun la xoojiyey wa bitaradudi ku noqnoqod liwasfi man qof tilmaantii lagu noqnoqonayo kaasoo naqala soo naqilay taasina waa jawaab kale weeyaan wa can saxiixin xadiidka saxiix la yidhaahdo xaggii dal akhiiru kan dambee taradudku ku jiraa qad nasala waa ka dega wuu ka sii hooseeyaa eraygan la yidhaahdo saxiixun xasanun ama xasanun saxiixun waxaa isticmaala tirmadi sheekha la yidhaahdo isagoon waxa uga jeeda caddaynin buu dhintay ishkaal fara badan baa ka dhacay waa ka alfiyadiisa suyuudi toban qowl wax ku dhow ayuu ku soo arooriyaa markaa laba jawaaboodoo fiican oo lagaga jawaabi karo ereyga ayuu sheekhani soo qaatay waxa uu ku leeyahay haddii dhowr sanaduu leeyahay xadiidkii waxaa la odhanayaa markan la leeyahay saxiixun xasanun tanawucu sanad baa ku jira oo labadan sanad ama waxaan ka sii badan midina waa xasan midina waa saxiix markaa sidaa darteed baa saxiixun xasanun loo yidhi waxaa isweydiin la sanad qura hadduu leeyahay xadiidkii maxaynu yeelaynaa waxaa la odhanayaa markaa bitaradudi liwasima naqal oo qofkan xadiidka soo wariyey ayaa culimmada qaarkood leeyihiin ee waxa uu gaadhsiisan yahay badiskiisa iyo xifdigiisa heerkii xasanka markaas xasan baa la odhanaya qolo kalena waxay yidhaahaan mee heerkii saxiixuu gaadhsiisan yahay oo kolkaa waxa ay qoladaasina ku tilmaantay inuu yahay saxiix markaa dabeed waa saxiixun cinda cinda qawmin wa xasanun cinda aakhariin markaa saxiixun aw xasanun halkii laga odhan lahaa ayuunba awdii laga tuuro layska yidhi saxiixun xasanun markaa labadaa jawaabo mid baa lagu jawaabaya mal jawaab bitanawuci sanadi lagu jawaabo lixasanin walisaxiix inuu u tanawucayo sanadku waa muctamad ayuu sharaxa dhigayaa moogta wa bitaradudi lagu jawaabo mal jawaabu jawaabkii waxau ahaaday bitaradudi taradud lagu taradudayo lagu noqnoqonayo liwasma naqala qofkan soo gudbiyey raawiga ah sifadiisa ma waxa weeye taamu dabdi mise waa khafiifu dabdi oo de mid waliba ictibaartiisuu leey marka haddaba kan taradudku ku jiraa waxa uu kuuhi can saxiixin xadiidka saxiixa xaggiisa dal akhiiru kan dambee taradudku ku jiraa qad nasala dee wuu kasii hooseeyaa mar haddii taradudba ku jiro oo laleeyahy maxasan baa mise waa saxiix dee wuu ka hooseynayaa saxiixii se laakiin kaa kale wuu wuu kasii xoog badan yahay saxiixii waxa uhi kolkaa uma tada lmaqbuulu buu ihi xadiidkan maqbuulka ah xiina yaslamu markuu ka nabad galo min almucaaridi mid ka hor yimaada fahuwa almuxkamu baa la yidhaahdaa aw laa ama kamuu nabadgelin mucaarid miyaa wa jamcun mumkinunse laakiin in la isu geeyo ayaa suurowda fa mukhtalifun baa la yidhaahdaa mukhtalif yudiifuhu ereygaa mukhtalifa wuxuu u geynayaa ila alxadiidi buu u idaafaynayaa almuxtalifu ninka farsame yaqaanka ah ee shaqadan xadiidka yaqaanaa wuxuu odhanayaa mukhtalifu lxadiid waxa uu ku yihi xadiidkii waxaa loo qaybinayaa maqbuulkiibaa wuxuu u qaybsamayaa ilaa macmuulin bihi wagayri macmuulin bihi mid lagu camal falaya iyo mid markaa aan lagu camal falayn muxkam iyo mukhtalaf alxadiid marka iminka saxiixun lidaatihi saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi xasanun ligayrihi wuu soo qaybiyey iminkana mid lagu camal falayo mid aan lagu camal falayn buu qaybiyey marka xadiidkii haddii aanu lahayn wax mucaarida waxaa lagu tilmaamayaa muxkam wax ka hor yimidoo maleh muxkam baa lagu tilmaamaya inkastoo muxkamkaa usuuliyiintu ay u yaqaanaan naska uu macnihiisu cad yahay mujmal baana ka hor imanaya bay ku leeyihin naadimkii sheekhaa naadimkaa waxa uu ku lahaa fi maraaqi sucuud kitaabka usuulka ah waduu wuduuxin muxkamu walmujmalu huwa aladii almuraadu minhu yujhalu ka markaa macnihiisuu cad yahaa la ydhaha muxkam ka markaa muraadka looga jeeda aan la garanayn naskaana waxaa la ydhaha mujmal laakiin halkeennan muxkamku waa ka aan mucaarid lahayn xiina yaslamu min almucaarid baa muxkam laydha haddiise laakiin aw laa macnaha aanu ka nabadgelineen mucaarida mucaarid uu leey jamacna uu suuroobo oo labadii xadiid la jamciyo oo weji uun lagu kulmiyo waxaa la odhanayaa mukhtalifu alxadiid macnaha laba xadiid baa iskhilaafay waase la jamciyey mukhtalif ninka muxtarifka ah ee farsamadan xirfada u leh wuxuuna odhanayaa mukhtalif iyo alxadiidku isu idaafaynaya mukhtalifu alxadiid ilaa matalan kaa hore haddii aynu wax ka sii yar sheegno ninkii u horreeyey ee wax ka alifay wuxuu aha alimaamu shaafici ikhtilaaf alxadiid kitaab la yidhaahdo ayuu alifay xaafid suyuudi waxa uu ku lahaa kitaabkiisa alfiyaha awalu man allafa fi lmukhtalifi ashaafici fakun bida nawci xafi saasuu lahaa marka xadiidkaas laa cadwa walaa diyaara iyo fira min almajmuumi firaaraka min alasad labada xadiid baa mukhtalif alxadiid lagu tilmaamaya waa iskhilaafeen waana la jumciyey hore uga soco ilaa haddii uu jamcii suuroobi waayo fatarjiixun waa la kala rajaxaya idaa wakhtigiibaa tarjiixa loo baydhaya annasku cudima naski la waayo وغayruhu kii intaa midnaba aan ku suuroobay falwaqfu joogsi laga joogsado ayaa qad xutima fiihi dhexdiisa la waajibiyo oona la iska daynaya markaa haddii markaa uu suuroobi waayo jamicii waa la kala rajaxaya laakiin tarjiixa waxaa ka horeynaya naskiga waa inay naasik iyo mansuuq isu yihiin baa la eegaya marka haddii naasik iyo mansuuq ay markaa waxba laga garan waayo xagga tarjiixa loo baydhaya awjuhu tarjiix waxa uu markaa gaadhsiiyey ciraaqi boqol wax ka badan ayuu gaadhsiiyey markaa akar min mia tafaasiisheedana sharxu taqriib baad ka eegi kartaa naskigaas laakiin kolka uu jiro tarjiixa loo baydhi maayo naasikh iyo mansuuqun bay isu noqonayaan kuntu nahaytukum can ziyaadati lqubuuri fazuuruhaa qale fa innaha tudakaru laakhira hore uga sii soco waxau dhi alqariibu waalcasiizu waalmashhuur waa aaxaaddii buu qaybinaya waxa ay u qaybsameen aaxaaddii saddexdaa qaybood wamaa xadiidka infarada bihi uu la keliyoobay raawi nin keliya mutlaqan iyadoon waxba la kala qaadinba fadaaka xadiidka bilqariibi qad taxaqaqa waxa uu ku xaqiiqoobuu ku rumooday qariib wamaa xadiidka bihi isaga alihnaani laba qad tafaradaa ay la keliyoobeen kadaa halaaatun saddexna waa la mide casiizan wujida casiiz baa isagana lagu ogaaday waaya wagayru daa labadaa aynu soo sheegnay kii aan ahayn almashhuuri weeyaan waxa uu ku yihi xadiidka raawi qurho uu la keliyoobay waxaa lagu tilmaamaa hariib baa la idhaahdaa markaa muطlaqan waxa uu noqon doonaa faqad can kulli axad oo midibaka kale ayuu kala sii kalooba can kulli axadin ay tafarada fi lmati aw ilisnaad oo sanadka dhammaantii tafaradkani ha ku jira ama meel qura ha ku jiro waxa kale oo iyadiina meesha qariibba horta kaas isaga lagu xaqiijiyey haddii laba ay la keliyoobaan ama saddex isagana waxaa la yidhaahdaa casiiz laakiin taas saddexda layskuma waafaqsana in casiiska la yidhaahdo bal waxa uu markaas naadimku ku raacay nawowi iyo ibnu salaax iyo laakiin ibnu xajar waxa uu leeyahay saddexdiiyo wixii ka sii koreeya waxa ay noqonayaan mashhuur laakiin casiisku waa labadaba ilaba la keliyoobaan mashhuurkuna waa kii aan ahayn qariib iyo casiis kii aan ahayn weeyaan markaa dee xadiidkaas isagu ah casiiska waxa uu noqonayaa mihaalkiisu sidaa sharaxuba ku dhigay laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin qariibkuna waa inama alacmaalu binniyaat mashhuurkuna waa inoo iman doonaa haddaba mashhuur iyo mustafiid haddii la kala idhaha maxay kala yihin waa isku midun amaba waxaaba la odhanayaa wixii saddex ka sarreeya mustafiida la yidhaha hore uga sii soco waxa uu ku yihi kullun ku kastoo saddexdan qaybood ka mid a yatadixu fiihi waxa ku rumoobaya ku caddaanaya dhexdiisa addaciifu baa ku caddaan doona wakadaa sidoo kale waxaa alladii yasixu kii isaguna saxiixaana wuu ku caddaan doona macnaheedu waa maxay intan saddexdan qaybood mid waliba wuxuu noqon karaa saxiix iyo xasan iyo daciif ee macnaha ha u qaadanin in ay wada wanaagsan yihiin ee maqbuul iyo marduud mid walba wuu yeelan karaa waynu garanay kaana axaadiidta kolkaas ah mashhuurka ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min annaas walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa halkaa ka sii wada yatadixu fiihi daciifu baa ku cadaanaya wakada aladii yasix uma min almashhuuri mashhuurkii waxaa ka mida maa xadiid tawaatara tawaaturay mutawaatirkuna oo qayb mashhuurka ka mida la soco wa huwa xadiidkaa ah mutawaatir maa xadiid weeyaan yarwiihi uu warinayo jamcun koox badan baa warinaysa kooxdaasoo xudira la manciyoo la diiday kadibuhum beentooda curfan xagga caad ahaan marka la eego waadadaan been isku waafaqi karin tusaalayaashii axaadiidta mutawaatirka haddii aan soo qaatay waxa weeyaan buu ku idhi ka masxi lkhufi waaba xadiidkaa sheegaya almasx ala alkhufayn rafculyadayni xadiidkaa tilmaamaya gacmahoo la kor yeelaa caadimun lilkhulfi khilaaf wuu waayay macnaha cid sheegaysa inuu yahay inaanu ahayn mutawaatir lama hayo layskuma khilaafin inuu yahay mutawaatir waqad rawaa waxa wariyey xadiidahu rasuulka xadiidkiisii man kadaba ahaa akharu in ka badan baa warisay min sitiina lixdan oo miman saxiiba dadkii nebiga la saaxiibaya waa tusaalayaal dhowruu ka keenay waxa uu ku yihi mashhuurkii waxa uu ka mid noqonayaa mutawaatir mutawaatir iyo markaa mashhuurkii baa wuxuu u qaybsamayaa mutawaatir iyo hayr mutawaatir waayo qaarkoodna waxaa bay leeyihin mashhuurku wuxuu ku joogsanayaa sagaal mutawaatirkuna waxa weeye wixii duruqdiisa halka u yaray ay gaadho toban taana way sheegaan jamac baa warinaya inay been isku waafaqaan aan markaas caadi ahaan la odhan karin arrintani waa arrin dee ay been isku waafaqi karaan xadiidka masxulkhufeyna waxa wariyey toddobaatan asxaabta nebiga ka mid a halkan uu ku leeyahy rafbalyadayn caadimun lilkulfi caadimun lilkhilaaf liannahu mutawaatir macnaa waxaan cid le mutawaatir maha ma jirto man kadaba calaya mutacamida falayataba maqcadahu min annaar isagana lixdan saxaabiin ka badan baa warisa oo ay ka mid yihiin casharatu mubashariina biljanna waxaa ka mid ah xaadiidta mutawaatirka ah xadiidkii xawdka ka hadlayay waxaa ka mid ah isaguna xadiidkii ahaa man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna waxaa markaas suyuuti waxa uu noocan ka alifay kitaabuu ku magacaabay alazhaaru almutanaasira fi alakhbaari almutawaatira sidaasuu markaas ku tilmaamay kitaabkaas ayuu ku uroriyey almusalsal halkanna waxaynu ka gelaynaa xadiid magaciisa la yidhaahdo musalsal waa kaa isdaba wareegaya weeyaan waxau ihi musalsalun maa xadiid baa laydhaa alwafqu iswaafaqid fiihi dhexdiisa wujidda laga helay halkee la ysku waafaqay fii sifati ruwaati nimanka wax warinaya sifadooda ayaa iswaafaqdo isku waafaqsanyihin aw wasfi ladaa'i ama habugudashada ayay isku waafaqsanyihin waxa uu ku uhi waqalla waxa yaraaday wasfun sifo ayaa yaraato litasalsuli u sugnaatay salima inta uu ka nabadgala min dacfin dacfi inta uu ka nabad galaa way yarta lalmatnu maya oo matnigu dee isagu waa laga yaabaa inaan dacfigaasi gelin wa naqsuhu nuqsaanta ku dhacaysa tasalsulka wasfigaa tasalsulka culima waa la ogya musalsal haddaynu dib ugu noqonno waa kaa iswaafaqid laga helay buu dhexdiisa oo sifatu ruwaat ayaa iswaafaqday amba qawli haata ama ficli ama labadaba sifatu ruwaat oo iyadu qawliaas waa inii uxibuka daa mucaad riwaayada uu ku sheegay yaa mucaad inii uxibuka faqul fii duburi kulli salaatin allaahuma acnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ereygaa ah inii uxibuka raawi weliba uu odhanaya sifada markaa iyaduna ee ficliga ahi waa xadiidka khalaqa allaahu alarda yowma sabti shabaka biyaday abulqaasim biyadaya abulqaasim gacmahaas abi hureyra iyo rasuulku ay saa fara isu dhex geliyeen sifadan markaa labadaba ahi waxa weeyaan laa yajidu alcabdu xalaawata aliimaani xataa yuumina bilqadari khayrihi wa sharihi xulwihi wa murihi qaala waqabada rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam calaa lixyati wa qaala aamantu bilqadar markaa qowlkan qowlkii iyo ficilkii labadiiba way ku jiraan wasfu ladaa isaguna waxa weye samictu iyo xadatanaa akhbaranaa iyo amba'anaa bay dhammaan ku wada warinaya waxaad arkaysaa toban nin oo kale warinaya o dhammaan wada xadatanaa leh waa wasfu ladaa habagudashadii wey haddaba waxa uu ku yihi sifadan tasalsulku in yar bay ka nabad gashaa dacfi ama ziyaado ama nuqsaan ama taxriif ayaa ku imanaya dee waxaasina dacfi bay keenayaan laakiin matnigii maya waa laga yaabaa dacfigaasi inaanu ku dhicin matniga wanaqsuhu culima maxay ujeedaa waxay ujeedaa mararka qaar baa laga yaabaa in la iskaba daayada oo siduu u soo socdo xagga dambe markuu marayo qaar iskaba daayaan alraaximuuna yarxamuhum araxmaanu tabaaraka wa tacaala irxamuu man fil ardi yarxamukum man fi samaa tasalsulkaasi ilaa camru bnu dinaar buu soo gaadhay intaa kadibna fii maa fowqa dalika waa go-ay waaya almudabaj xadiidka mudabajka la ydhaahdo mudabajun maabaa la ydhaha yanqulu lqariinu ninka qariinka ahi uu ka soo gudbinaya can aakhara ku kala isku da-yihiin qariinku waa kii filka ahaa facah wa cagsuhu khilaafuhu mubiinun daahirun weeyaan kaa isaga aakharka ahee laga qaadaya isna aakharka kaleu ka qaadaya man dad weeyaan qata qaarabaa isku dhowaaday waa labada isku dhowaaday bisinin xagga da'da iyo wa sanadin xagga sanadkada oo iskuna daadhow iskuna sanadhow wa naadiran in yaroon badnayn yulfaa waa la ogaanayaa biaakhirin kan dambe inay isaga dhow yihiin oo xagga sanadka in yar baa la arkaa inay isaga dhow yihiin faqad fahaadaa xasbuk iktafi ku maaranaysaa waxaa jira mudabaj iyo riwaayatulaqraan markaa riwaayatulaqraan way ka caamsan tahay mudabajka oo riwaayatulaqraan waxa weeyaan laba ninoo isku fac ahoo midi-uunka kale uu ka wariyo laakiin aan isdhaafsanin mudabajkiina waxau noqday waa laba isu sheekha mid walibana ardayna uu yahay sheekhna uu yahay way isdhaafsanayaan waa sida caaishiya abi hurayra markaa taasi waxa weeye mudabajun maa yanqulu qariina can aakhar horta aakharka wuu ka soo naqilaya wa cagsuhu aakharkan laftiisuna mubiinu daahir wuxuu isaguna ku yihi riwaayada oo isna wuu ka soo qaadaya way isdhaafsanayaan weeye labadaa qof waa inay taqaarub leeyihin isku dhowaansho xagga da'da iyo sanadka waa inay isku facdhow yihiin da'da oo dee niman isku da'a yihiin sanadkana waa inay isku cid ka wada qaataan sida caishiya abi hurayra dee nabigay ka wada qaataan naadiran yulfaa biaakhara wuxuu uga jeedaa in yar baa had iyo jeer ay iskaga dhowaadaan xagga sanadka inta faraha badan goorta loo ictibaarinayo mudabaj waa in xagga da'da iskaga dhow yihiin laakiin labadan oo israacaa ma badnee inta faraha badan in yar baa la arkaa taqaarub fi sanad oo iyagoo isku daa inay sanadka aada ugu kala fogaadaan baa laga yaabaa addaciifu wahuwa almarduud halkan waxaaynu isagana ka sheegaynaa kii daciifka la odhan jiray waana qaybta loo yaqaano marduudka intii hore maqbuul bay soo ahayd mutawaatir iyo saxiix iyo xasanba laakiin kani waxa weeye qaybtii marduudka ahayd waxa u ihi markaa faaqidu shardi shardi kii waayey shardiga oo lilqabuuli u sugnaaday najtanii waxaanu u jeednaa shardan baanu u jeednaa oo min allatii shuruudii ka mid ah madad u tagtee u socotay lilxasani xasanka u socotay shuruuddii xasanka inagu soo dhaaftay shardi ka mida ka waayey kaasaa maxaa la yidhaha magaciisa daciif marka huwa baa usoo qadaran huwa faaqidu shardin lilqabuuli najtaniina waa bimacnaa nacnii ama naqsud waaye xadiidka daciifka la yidhaahdaa waxa weeye xadiidka waaye hal shardi oo ka mida shuruuduu lahaa xasanka ilan waxaa labada saxiix iyo xasan waxaa hooseeyey xasan marka hadduu hal shardi la waayo shuruuddii shanta ahayd sanadkii oo xidhiidha iyo cadaala iyo dabdi iyo cadamu shuduud iyo cadamu alcilla alqaadixa shuruud ah shanta ah haddii mid kala mida la waayo daciifiga dheh daciifkii baa sii kala xunoo waxa uu yidhi biqadri bucdihi kolba inta uu ka fog yahay cani shuruudi shuruudda kolba inta uu ka fog yahay ayuu yakuunu noqonayaa mukhtalifan mid isku weydaarsan filhubuudi xagga hoosu dhaca xagga shuruudda kolba inta uu sii weysan yahay ayaa waxay noqon doonaan kuwo isku khilaafsan xagga een ayuu noqonayaa kuwa isku khilaafsan xagga markaas dacfiga daciifnimada markaaseen ku sugan oo ka hal shardi waaye wuu dhaamaa ka saddex shardi waaye ka sidoo kale waayey laba shardi waxa uu dhaamayaa ka waayey afar shardi adugu saasuunu sii wada ka markaas afar shardi waayey ayaa dee ka daraneen kii saddex shardi waayey sidaas wey macnaha uga jeedaa waa kaas wey daciifka ciraaqi waxa uu gaadhsiiyey laba iyo afarta ibnu xibbaan albustina waxa uu gaadhsiiyey ilaa tiscatin wa arbaciin ilaa sagaal iyo afarta wacaddahu lbustiyu fii ma awca litiscatin wa arbaciina nawca saasuu ciraaqi alfiisa ku yidhi waxau idhi aclo daciif haddaba daciif waxa ugu hooseeya maa xadiidka dacaw ay sheegeen mudacafan inuu yahay mid la daciifiye maa xadiid weeye albacdu culimmada qaarkood wahaahu uu daciifiyey wa bacdun khaalaf qaarna uu yihi daciif mahe waa xasanun likayri daciif buu ku yidhi waxa ugu sarreeya ka la isku khilaafay dacfigii ee la leeyahy waa daciif iyo ma aha ee waa xasan markaa kaasaa loogu qaatoo dee ugu socda markaa qaarkood waxay sheegeen inuu mudacaf qaarna markaa isagii inbuu sii bayaamiyo waxay idhahaan ba qaar baa ayaa wahaahu daciif ka dhiga qaarna way khilaafeen kaasaa ugu ladan axaadiidta daciifada ah ee ku sugan bukhaari iyo muslimna laba boqol iyo toban sii horeba aynuu soo sheegnay siday ula kala gooni yihiinna halkaa hore aad kusoo eegi doonta sidoo kale haddaba xadiidka daciifkaa waxaa iska bannaan inaad weriso adigoo aan caddaynin daciifnimadiisa ilaa laba meelood mooyaane oo labadaa meelood marka aad u daliishanayso ee aada u soo qaadanayso waa inaad caddaysaa wabayin idaciifa buuli daciifka caddee filcaqaa'id marka uu ku sugan yahay iyo wa xukmi rabbina alcaiimi wa xukmi rabbina ilaahayna xukumkiisa markuu ku sugan yahay rabbigii alcadiimi ee weyna rabbigii alwaaxidi ee keliyaha xadiidka daciifka ahay buu ku yihi marka uu caqaa'id ku soo arooray ilaahay sifooyinkiisa oo kale ama marka axkaamta ilaahay uu ku soo arooro haddee wa hada alxadiidu daciifun dhe laakiin inta kale waad odhan kartaa ruwiya caninabiy oo waa maaragtay waxba shardi maaha in la caddeeyo waxtaja u daliisho bidaciif xadiidka daciifka laydhaha fi lfadaa'ili u daliisho fadaaisha fadaa'il alacmaal iyo fadaa'il alashkhaas bishardi lindiraaji isagoo oo soo hoosgelayana lala qabo taxta shaamil mas shaamilana waa inuu soo hoosgelayaa waxa uu ku yihi xadiidka daciifka ah meel baad u daliishan kartaa oo ah fadaa'il alacmaal iyo fadaa'il alashkhaas sida abubakar sidiiq fadligiisa oo kale laakiin waxaa lagama maarmaana inuu soo hoosgelayo taxta shaamil nas shaamila waa inuu hoos imanayo oo tusaale haddii aynu markaas usoo qaadanno kaas hoos imanayeen naska shaamilka ah xadiid baa waxau ahaa lagu sheegay inuu daciif yahay man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu bilijaamin min annaari yowma alqiyaama haddii aynu ka soo qaadno sida qaar sheegeen inuu daciif yahay waxaa hoosgelaya ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati waalhudaa min bacdi maa bayannaahu lilnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun waxaa kaluu soo gelayaa wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun hoostiisa dee qaarkoodna waxay leeyihiin kuu soo hoosgelay unaan daliishano maxaa ku dhibay nimankaasi m ma sahlana arrinkoodu waxay idhaaheen war shaamilkan uu hoosgelayun baa la daliishanayaa maxaa daciifkii kol haddaanu shaamil la-aan is hoostaagayn aamin mid hoos kale mooye kol haddaanu cidla istaagayn maxaad igaga wadaa dee iga daabayda qaarna sidaasay markaas leeyihin axaadiista daciifada ah iyo markaasee halkaasuu xoogaa kasii sheegsheegaya shuruudiibuu markaa wadayay daciifka waxau ihi waa cadaamulcasli iyo nisbayn la-aan ilaa man qof aan loo nisbaynayn qofka oo yuntaqaa la doortay waa inaan nebiga loo nisbaynayn wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka daciifka mancun diidmo mudlaqa loo diiday wa jawaasun bannayn mudlaqa loo banneeyey in la daliishado shardiga labaad waxa weeye waxa weeyaan inaan loo nisbaynin rasuulka ciddii la doorto rasuulka ah oo markaa aan la odhanin dee rasuulka xadiidkaa laga wariyay ama qaala rasuulullahi waa inaan loo oon loo nisbaynin lianlaa yunsaba ilayhi maa lam yaqul si aan dee loogu nisbayn waxaan odhanin waa shardi markaa xadiidka daciifka culimadu way isku khilaafeen oo qaar baa le ayaa waxay leeyihin mutlaqan laa yuxtaju bihi sida ibnu carabi almaaliki oo kale qaar baa waxa ay leeyihiin jawaasan yuxtaju mutlaqan yuxtaju oo macnaha jaahis weyn la daliishada axmed ibnu xambal baa sidaana laga soo wariyey wa cadami alcasbi macnaha bishardi cadami alcasbi inaan loo nisbaynin baa shardiga ilaa man yuntaqa cidda la doortoo nebiga wa fiihi mancun mutlaqan wa jawaasun mutlaqan meelaha madaanu daciifa ee daciifka laga helu ka hadlaya marka wamaa xadiidka numiya loo nisbeeyey licaq ibnu ibnu alcuqayli alcuqayli ninka laydha iyo wacad ibnu cadiy iyo wa khab khatiib iyo wa kir ibnu casaakir iyo wa musnad ilfirdows kitaabka musnad ilfirdows la yidhaahda ee weladu daylami uu leeyahy ducfuhu intaasoo dhan ducfigiisa shuhira mashhuur baa laga dhigay kadaa sidoo kale waxaa nawaadirulusuul kitaabka laydhaa wasid waxaad ugu kordhisaa lilxaakimina adtaariikha kitaabka laydhaa waltajtahid dabeetana dadaal meelaha daciifka laga helo waxaa ka mida kitaabka la ydhaahdo uu leeyahay ibnu cuqayl ibnu alcuqayli dheh alcuqayli baa leh magaciisaoo dhammaystirna halkaasuu kaaga sii sheegaya abi axmed cabdilaahi ibni cadiyinka uu leeyahayna waa la mid khadna waxa weeye isaguna ka uu khatiib leeyahay waxaa kaloo isaguna ibnu casaakir baa isaguna la wida kitaabkiisa taariikha musnad ulfirdows kitaabka horta waxaa la odhan jiray firdows daylami baana lahaa inankiisiibaa markaas asaaniiddii axaadiidtaasi ay lahayd islaan sheekhu iyadoo bila axaadiidta buu ku qoray ayuu inanku asaaniiddii ku daray musnad ulfirdows ayuu markaa ku magacaabay intaasoo dhan dacfigeed waa mashhuur nawaadir اlusuul isagana waxaa le moxamed ibnu cali ibn اlxasan ibnu bishrin azaahid اlmu'adin اlmashhuur bitermidi ayaa la ydhaha oo markaas tirmidigan sunan kale maaha xaakimkana waxaad ugu dartaa tacriikh kitaabka la idhaahdo oo xaakim leey waltajtahid dabeetana dadaal alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sayidi اlmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam man daafa min qowlin kada aw ficli lisayidi اlkhalqi اlkariimi اlasli aw rafcu saaxibin aw aladii itasal والأول الأصح عندما نقل أمرت أو نهيت قل وأمرا الرفع حكمه على ما شهرا إن كان من ذي صحبة وقوله أعني من السنة دأبا مثله كذاك كنا إن لعهده نصب أو كان في الأشهر من دون كذب تفسير صاحب له تعلق بسبب الرفع له محقق وقوله يبلغ به يرفعه رواية ينميه جاء رفعه وهو عن التابع مرسلا عرف وفي من السنة نقل مختلف وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع ذو الرفع أو ذو الوصل أعني مطلقا والبعض للرفع مع الوصل انتقى متصل السند يسمى متصل وهو بوقف أو بالرفع يحتفل وسم ذا وصل وقطع قصرا بالساحب الموقوف بل والأثرا وإن تقف بغيره كتابع فسافلا فقيد الوقف تعي وسم مختصا بمن قد تبعا لا غير مقطوعا تكن متبعا ما رفع التابعي مرسلا وقيل ما رفع التابع مرسل وقيل كبيرهم لكن ذاك المستطيل ثم, ثم الكبير عند ذي النجابة أكثر ما يروي عن السحابة واحتج مالك به وأحمد كذا أبو حنيفة المؤيد وقيل إن يكن من أهل النقل مرسله لحفظه للعدل لكنه أضعف مما أسندا ورده جمهورهم واعتمدا وإن يكن ملتزم الثقات فمسند حكما بلا افتيات وحيث مرسل الكبار منتصر بما وهاف بالقبول مشتهر كقول صاحب وفعله وما يقول الأكثرون ممن علما الإسناد والإرسال والقياس والانتشار عمل أساسي ومرسل الأصحاب قل متصل إذ غالبا عن السحاب يحصل ساقط راو ليس بالسحاب منقطعا يدعى على الصواب bismi illaahi raxmaan raxiim almarfuuc markaa marfuucu waxa uu noqonayaa kii nebiga loo tiiriyey waxaana loogu magacaabaya markiisa hore nebiga oo loo tiiriyo darteed baa marfuuc loo yidhi qaybaha markaas ee xadiidka ee matniga uu leeyahayna waa noqonaysaa qaybtani kuwa marfuucaasi maa shay baa la yidhaahdaa in daafa tiirsamay oo min qowlin hadal ah kadaa aw ficlin ficilna waa la mide lisayidi alkhalqi khalqiga sayidkiisiioo nebigaa u tiirsamay sayidulkhalqigii alkariimi alasli ee asalkiisu uu wanaagsanaa aw amase rafcu saaxibin saxaabigu kii uu kor yeelay weeyaan aw iladii itasala ama waa ka uu sanadkiisu xidhiidhay wal awalu tacriifkaa u horreeya al asaxu ka asaxnimada badan weeye cinda man naqala dadka xadiidka soo naqilay agtooda saddex tacriif oo marfuucu leeyahay ayuu halkan inoogu sheegay ka u horreeyaa waxa weeyaan qowl iyo ficil mid kasta ha ahaadee marfuuc waxaa la yidhaahdaa wixii u tiirsamo nebiga sala allahu calayhi wasalam kaasaa markaa loo arkayaa ina uu yahay marfuuc markaa taqriirkiina wuu soo gelayaa sidii markaa baashii maansalugalayda ahayde xeedhadii nebiga lagu cunay marka kaasi waa tacriifka asax ah ee tacriif labaad oo khadiib uu qaba ayaa waxa uu leeyahay waxa weeye saxaabi ka uu kor yeelay uun markaa haddii cid kale ay kor yeesho taabiciga iyo ciddii la midihii sida maraasiilu saxaababa weeyaane ma noqonayo waxa kale oo tacriif saddexaad isaguna ah in lagu tilmaamo marfuuca ka uu sanadkiisu xidhiidhsan yahay uun ka uu sanadkiisu xidhiidhsan yahay uun in la yidhaahdo waa marfuuc waalmarfuucu huwa alxadiidu aladii itasana sanadu markaa sida ka aan sanadkiisu xidhiidhin laguma tilmaamaya buu leeyahay marfuuc waa saddexdaa qowl aw rafcu saaxibin aw aladii tasala waa ka uu saxaabi uu kor yeelay ama waa ka uu sanadkiisu xidhiidho walawalu alasaxu cinda man naqalase laakiin kaa horuu rajaxay oo waxa weeyaan muxadisiintuka ay ku tilmaameen in uu yahay mid saxiixa waxa uhi umirtu markaa siiqooyin had iyo jeer lagu tilmaamayo in ay yihiin erayo loo arkayo xadiidka lagu wariyaa inuu marfuuc yahay ayuu sheegayaa markaa waxa uu ihi umirtu aw nuhiitu labadaa eray qul waxaad tidhaahdaa wa umira erayga wa umira ana ku daroo alrafcu xukmuhu rafcu dheh xukumkiisu waa marfuuc calaa maa shuhira sida la shuureeyey haddii aynu qabanno qowlka mashhuurka haddii aynu qabanno erayadaasi waxa ay noqonayaan xukmulmarfuuc inuu xadiidka lagu wariyaa qabo ummu cadiya ayaa waxay tihi umirna an nukhrija fi lciidi alcawaatiq wa dawaati alkhudur waxaa kaloo iyaduna soo gelaysaa nuhiitu waxay lahayd ummu cadiya nuhiinaa can itibaaci aljanaa'iz walam yuczam calayna umira sow maaha umira bilaalun radia allahu tacaala canhu an yashfaca alcadaan wayuutira liqaama markaa intaasoo dhami waxay yihiin kuwa marfuuca amhiladoo waxaad ka qaadanaysaa shaarixa waase in kaana haddii uu ka ahaaday erayadaasi min dii suxbatin nin saxaabi ah xaggii haddii erayadani ka ahaadeen weeyaan markaasaa loo arkayaa inay yihiin xukmulmarfuuc inay leeyihiin haddiise laakiin uu caddeeyu yidhaahdo nebigaas sidaana amray dee iyada marfuuc bay noqonayaan bilaa khilaafba wa qowluhu saxaabiga odhaahdiisii acnii minasunnati uu yidhi oo minasunnati uu yidhi da'ban abidnimaba midluhu madkuurkaasuu la mid yihi oo markaa acniida sheekhaa wato oo wa qowluhu saxaabiga hadalkiisii min asunnati da'ban midluhu oo tanunbay iyaduna la mid tahay weligeedba oo sayid cali baa waxa uu lahaa radia allaahu canhu min asunnati wadcu lkafi cala alkafi fi salaati taxta sura markaa min asunnati kol haddii uu ku tilmaamay xukmulmarfuuc bay leedahay kadaaka sidoo kale waxaa kunnaa erayga ahbaa erayga kunnaa abaa isaguna la mid ah in nusiba licahdihi wakhtigii nebiga haddii loo nisbeeyo la yidhaahdo kunnaa fii cahdi rasuulillaahi aw kaana ayaa iyaduna la mid ah fil ashari qowlka mashhuurka haddii aynu qabanno min duuni kadibin been la-aanba oo ninkii saxaabiga ahaa ayaa waxa idhi kunnaa oo maalan taa hore mina sunnati haddaynu qabanno anas baa waxa uu lahaa ninkuu mina sunnati waxaa ka mida markuu ninkuu bikro guursaday inuu tu horena uu sii qabay taa bikradaa inuu agteeda ku nagaado toddoba cisho kunnaa sow maaha iyaduna way fara badan tahay kunnaa naczilu calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam casligaasaanu samayn jirnay kunnaa naakulu luxuuma alkhayli calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kaanaduna iyaduna waa la mid unbay noqonaysaa marka kaana asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yaqracuuna baabahu biladaafiir ciddii ay ku garaaci jireen baabka rasuulka in nusiba licahdihi oo markaa wakhtigii rasuulka dee waa in laydhaha oo sidaas loo nisbeeya tafsiiru saaxibin saxaabi tafsiirkii tafsiirkaasoo lahu tacalluqun xidhnaan leh oo ku xidhan bisababi sabab nusuulka aayadda ku xidhan alrafcu marfuucnima ayaa muxaqaqun lahu loo taxqiijiyo loo sugay oo marfuuc buu noqonaya isaguna waxaa kaloo isaguna xukmun marfuuc lahoo halkan uu ka sheegay ee tafsiirkii aayadda uu fasirayey saxaabigu haddii uu yahay mid ku xidhan sababu nusuulka waxa uu noqon doonaa mid loo arko in uu leeyahay xukmul marfuuc waaba sida jaabir binu cabdilaahi hadalkiisii uu lahaa yahuuddu waxay odhan jireen ninku markuu ruuxa dumara xagga dambe uu kaga soo wareego waladkaa yimaada axwal isagoo ah markaasaa dabeedna ilaahay waxau uhi nisaa'ukum xarsun lakum fa'tuu xarsakum annaa shi'tum bukhaari baa saxiixaasi ku wariyey markaa tafsiirkii aayadda iyo sabab nusuulkiibaa isku xidhan idan markaa xukmul marfuuc buu yeelanaya haddii aanu taa lahayn maya tafsiiru saaxibin lahu tacalluqun xidhnaansho uu ugu sugnaaday bisababi uu ku xidhan yahay oo xidhiidh ay leeyihin tafsiirka iyo sabab nusuulku alrafcu marfuucnimaa muxaqaqun lahu loo xaqiijiyo wa qowluhu saxaabiga hadalkiisi wa qowluhu taabiciga hadalkiisi qowlu lqaa'il waa ninkii saxaabiga ka warinaya oo yidhaahdaa ama saxaabi kale ha ahaada ama taabiciye yabluqu bihi xadiidkan wuu gaadhsiinayay nebiga yarfacuhu wuu kor yeelayay riwaayatan yarwii riwaayatan yemniihi wuu nisbaynayay erayadaa haddii uu isticmaalo jaa'a waxa yimid rafcuhu marfuucnimadiisa oo waxa uu ku leeyahay haddii uu ninkii markaa saxaabiga ka sii warinaya yidhaahdo yabluqu bihi ama yarfacuhu ama riwaayatan yanmiihi erayadaa haddii uu isticmaalo waxaynu garanaynaa inuu nebiga u kor yeelo marfuucuu yahay tusaalayaal haddii aynu soo qaadanno abi hurayra ayaa waxa uu ihi can abi hurayrata radia allaahu canhu kaa xadiidkaa muslim ku sugan radia allaahu tacaala canhu yabluqu bihi annaasu tabacun liquraysh yabluqu bihi daa weeyaan ibnu cabbaas ayaa waxau idhaa shifaau fii halaaa xadiidkaa isagoo warinaya xadiidku wuu soconaya dabeetana rafaca alxadiida buu xadiidu lacraj can abi hurayra baa isaguna la mida taqaatalu qowma tuqaatiluuna qowma siqaara alacyun ayaa isaguna la mida markaa can abi hurayrata kolkuu yidhi ayaa riwaayatan buu yidhi isaguna markaas erayadaas waa kaa shaarixu amtiladooda ku dhigaya jaa'a rafcuhu intanoo dhanba waxa soo arooray marfuucnimadiisa waxa uu haddana yidhi wahwa waxyaabahan aynu soo marnay oo dhan oo cani taabici ninkii taabiciga ahaa xaggiisa ka ahaaday mursalan curifa curifa mursalan mursal baa lagu yaqaanaa hadduu erayadan taabicigu isticmaalo wa fii min asunnati ereygaa min asunnati ah haddii taabiciga xaggiisa uu ka ahaadoo isticmaalana naqmu naqlun baa ku sugan mukhtalafun oo laysku laysu isweydaarsan oo qaarna ay leeyihiin hadduu taabicigu idhaahdo min asunnati waxaynu arkaynaa xukmu marfuuc inuu leeyahy qaarna aynu inuu yahay mursal ayaynu u arkaynaa erayadan aynu soo maraynay oo dhan hadduu taabicigu isticmaalo mursalun baa loo arkayaa qolyaha qaar baa waxay leeyihiin taabicigu dee minasunnati ciyaarisigama odhanaya hadduu minasunnati yidhaahdo ha loo arko inuu marfuuc yahay kollay base laakiin mursalkaas ku daa markaa waxa uu yihi bethel cubaydullaahi bnu cabdilaahi bnu cutba asunnatu takbiiru limaami yowma alfidri wa yowma alabxaa xiina yajlisu cala almimbari qabla alkhudba tisca takbiiraat sidaas weeyaan buuhi sunnuhu markaa naqligaa mukhtalifkaa ahlulxadiidka ayaa laga wariyey wamaa ataa wixii ka yimaada can saaxibin wixii saxaabi xaggii ka yimaada oo mimaa shay ka mid a munica la diiday fiihi dhexdiisa majaalu ra'yi ra'yi inuu soo galo oo aanu ra'yi madkhal ku lahayn oonu soo geli karin rufica cindahum muxadisiinta agtooda kaa waa la kor yeelay waxa uu ku yihi saxaabiga xaggiisa hadduu ka soo arooro oo afari isla markaana ay tahay waxyaabaha had iyo jeer ra'yiga aan laga odhan karin waxa uu noqon doonaa agtooda muxadisiinta mid marfuuca oo masalan bad-ul khalqi buu ka warramay ama arrimihii ambiyada ama had iyo jeer dagaalada iman doona iyo bacsiga lagumana yaqaano inuu israa'iiliyaadka had iyo jeer soo wariyo dee kaasi waxau noqon doonaa xadiidkii ee waxa uu sheegay ilaa wax ra'yi laga odhan kara maaha inuu xukmu marfuuc leeyahy rufica cindahum buu ku yihi ibnu mascuud baa waxau yihi man ataa saaxiran aw curaafan faqad kafara bimaa unzila calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam ninka curaafa ma saaxir u taga iyo kaahinkaa iyo balaayada faarayaasha ah waa ka gaaloobay nebi maxamed shaygii lagu soo dejiye xaqa ahaa dee wuxuu ra'yi ka odhan karo ma aha baynu leenahay musnad sow ma aha isaguna waxaynu halkanna ka hadlaynaa tarjamadana u guntan tahay qaybta musnadka la idhaahdo huwa musnadkaasi durafci waa ka kor noqoshada u saaxiiba aw dul wasli ama waa ka xidhiidhka u saaxiiba acnii mudlaqan baan u jeedaa kala qaad la-aanba walbacdu culimmada qaarkoodna intaqaa waxa uu doortay lirafci koryeelidoo macal wasli ah labadaasoo wada socda ayuu doortay waxa uu ku leeyahay musnadka saddex tacriif baa ku soo arooray qaarkood waxay leeyihiin dul rafci waa ka marfuuca ah ama sanadku dhexdaha ka kala goonaaday ilaahaydankii ama ha xidhiidhsanaadee waa ka ila nebiyi loo kor yeelay uun ciddii doontaaba ha kor yeesho qowl labaad baa waxa uu leeyahay mee waa dul wasli waa ka sanadku uu xidhiidhsan yahay ama nebiga ha loo kor yeelo yaa oo ha la yidhaahdo qaala rasuulullaahi ama yaanu gaadinba nebigaas ha ku joogo ha ku joogo saxaabigee waa ka xidhiidhsan yahay sanadkiisu marka acnii mutlaqan taa taa macnaheedu yahay oo dul rafci waa ka kor noqoshada u saaxiiba acnii mutlaqan ama sanadku ha xidhiidhsanaado ama yuu xidhiidhsanaan weeye aw amase dul wasli waa kaa xidhiidhka u saaxiiba ee sanadku uu xidhiidhsan yahay acnii mutlaqan kala qaad la-aanba oo ama ha la kor yeelo ama yaan la kor yeelin weeye kolkaana culimmada qaarkoodna waxa ay doorteen musnad inuu inuu yahay oo lagu tilmaamo ka sanadkiisuna uu xidhiidhsan yahay nebigana loo kar yeelo xata almustafaa walam yabin waa kii uu lahaa muttasil musnadun waa kii uu lahaa markaa ka sanadkiisu xidhiidhsamo weeye xata almustafaa walam yabin ee aan maaragtay kala go-in kanaana markaa la doortay oo intaqaa ikhtaarahu alxaakim xaakim baa ku doortay fii xaddi lmusnad ana huwa almarfuucu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam maca itisaali sanadi waa kaa uu kule walbacdu intaqaa lilrafci maca alwasli oo ka uu sanadkiisuna xidhiidhsan yahay weeyaan isla markaana marfuuca ah tacriifkaa dambe uu ka qaado almuttasil walmawsuul labadani waa isku mid weeyaan muttasil iyo mawsuul haddii aada aragto waxaa lagu tilmaamayaa kanuu tacriifin doono muttasilu sanadi ka uu sanadkiisu xidhiidhsan yahay yusmaa ay yusamaa waxaa lagu magacaabaa muttasilan baa lagu magacaabaa wa huwa kani yaxtafilu wuxuu hareeraysanayaa oo soo gelaya uu koobsanayaa weeyaani biwaqfin mawquufkii aw birafcin iyo marfuucii labadaba muttasil iyo mawsuul haddii aynu ka hadalno waa isku miduuna waxa weeye ka uu sanadkiisu xidhiidhsan yahay wey ama ha ahaada mid mawquuf ahoo saxaabiga ku jooga ama ha ahaada mid ila nebiyi gaadhsiisan idan markaa isagiiyo kii hore maxay ku kala baydheen kan waxaa shardi ah un sanadkiisu inuu xidhiidhsan yahay kii horena waxaa shardiya sanadkuna inuu xidhiidhsan yahay ilaa nebiga ilaa nebiga oo de waa kan ku lahaa qaybtan tacriifka waxaa la doortay dambe muttasilu sanadi yusmaa muttasilan baa la yidhaahdaa muttasilu calaa luqati rabiiceen wa huwa yaxtafilu wuxuu koobsanayaa biwaqfin aw birafcin oo macnaha labadaa qeyd inay isu tagaan waxba shardi maaha kii horena labadan wada doonaya kanina wuxuunoo lagama maarmaanahuun sanadku cid kastaba ha gaadha saxaabiga iyo rasuulka inuu xidhiidhsan yahay almawquuf mawquufkiibuu halkana ka sheegaya markaa waxau hi wasami waxaad ku magacaawdaa daa waslin wa qadcin mid xidhiidh u saaxiiba ama go-naan kaasoo qusira lagu gaabiyey bisaaxibi saxaabiga lagu gaabiyoon dhaafsanayn almawquufa ku magacaw bal wal ahara aharna ku magacaw wa in taqif haddii aada isku taagto bikayrihi saxaabigaa cid aan ahayn haddii aada isku taagtood dhaafin weydo waaba ka taabiciin taabicigii iyo fasaafilan wixii kasii hooseeyaba weeyaane faqayidilwaqfa waqafka qeyd oo calaa fulaan buu ku taagan yahay dheh taciid waad weelayn sida wanaagsane mawquuf ayuu halkan ka sheegayaa waxa uu ku uhi mawquuf waxaa la yidhaahdaa ka saxaabiga uun ku jooga aharna isagunbaa lagu tilmaamaa ama daa waslin ha ahaado sanadku ila saxaabiya ha xidhiidhsanaado ama daa qadcin ha ahaado oo isagoo ila saxaabiyi gaadhsiisan haddana dhexda ha ka kala go-anaado labada mid kastaba ha lahaado weeyaan oo kollayba waa inuu yahay ama mawsuul ha ahaado ama maqduuce qusira bisaaxibi un waa inuu yahay marka taa waxa aad ka garata waxaan xadiidkan mawquufka la idhaahdo inaanay shardi ahayn sanadkiisu inuu xidhiidhsan yahay arrinkiisa keliya waxa weeyaan inuu ku taagan yahay saxaabiga ama sanadku ha xidhiidhsanaado ama ha kala go-naado waxaa kaloo iyadana lagu tilmaamaa afar haddaba waxaa kaloo iyadana la isku taagaa taabiciga markasta taabiciga lagu la ysku taaga iyo inta kasii hoosaysa waxaa lagama maarmaana in la qaydo oo maalan waxaa la odhanayaa haada alxadiidu mawquufun calaa taauus calaa cataa ayaa la odhanaya ama calaa taawuus ayaa la odhanaya calaa fulaan waa in la idhaa oo mawquufun haddii la idhaa waxaa loo qaadanaya inu saxaabiga se laakiin markau cid kale ku joogo mawquufun calaa fulaan waa kaa kule markaas qayd oo qaydu xidh buu kuleeya faqaydin waqfa taciid almaqbuuc halkanna waxaynu ka gelaynaa qaybta xadiidka la yidhaahdo maqbuuca kole qaybaha uu iska yeelanayo matnigu weeye kuwanaynu maraynaa wasame waxaad ku magacowdaa mukhtasan mid lagu gooni yeelay biman qof qad tabica taabici noqday taabiciga ka ku kooban waxaad ku magacowdaa laa kayru cid kale maya eh maqbuucan ku magacow taku waxaad noqon doontaa mutabacan mid la raaco waxa uu ku yihi maqbuuc waxaa la yidhaahdaa ka ku jooga ee ku gaara taabiciga uun cid kalese haddii uu ku kooban yahay maqbuuc lama yidhaahdo oo masalan waxaa hadalkaa sheegay nin taabiciya xasanulbisri saciid ibnusayb mid kasta ha ahaado mar haddii uu hadalkaa sheegay qof taabicii waxaa lagu tilmaamayaa in uu yahay maqbuuc sida kaa horeba mawquufka lagu tilmaamaya qaarkood baa maqbuuca dhiga fii mawdici almunqadic ayay dhigaan qaarna halka ay munqadic ka adhan lahaayeen bay maqbuuc yidhaahdaan waa iska tajawusuun maxaa yeele maqbuucuna waa meelaha waa qaydaha matniga gala munqadicuna waa meelaha sanadka oo sanadkani waa munqadic baa la odhanayaa matniganina waa maqbuuc baa la odhanayaa oo waa hadal uu sheegay taabici waxa uu haddana halkanna ka sheegayaa almursal xadiidka mursalka la idhaahdo ayuu bal sheegayaa marka cindal usuuliyiin kolka la eego waa qowlu hayri saxaabiy qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam wa cinda almuxadisiina maa ashaara lahu biqowl mursal dee way ku yar kala duwanyihiin usuuliyiinta iyo muxadisiinta kanaynu si haynaa waxa weeyaan mursalkii ay markaa muxadisiintu ay tacriifinayeen usuuliyiintuse waxa weeyaan cidaan saxaabiga ahayn oo markaa qaala rasuulullahi yidhaahdo un muxadisiintuna kan soo socday mursal u yaqaanaa maa xadiidka rafaca taabicu ninka taabiciga ah ee uu kor yeelay mursalun weeyaan ee uu yidhi qaala rasuulullahi wa qiila waxaa lahay kabiiruhum maa rafaca kabiiruhum waa ka uu taabiciga weyni kor yeelo laakina daaka tacriifkaa hore ayaa almustatiilu ka raajixa ah ee dheeraanayaa waa kaa tacriifka mursalka haddii aad doonaysa waxa weeyaan ka uu taabicigu kor yeelu yidhaahdo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam kadaa wa kadaa ama kabiir ha ahaado taabicigaasi ama saqiir kabiir iyo saqiirna wuu kala sheegin qolyaha qaar baa waxay leeyihiin taabiciga kabiirka ahi ka uu kor yeelu nebiga u kor yeelo ayaa lagu tilmaamaa mursal qowlka horaase raajixa ee kabiir iyo saqiirba sheegaya kabiir maxaa la ydhaha haddaba taabiciga kabiirkii waa kan uma alkabiiru taabiciga kabiirkaahi cinda dinnajaabati qofka markaa fadanada iyo baraarugsanaanta u saaxiibka agtiisa akharu maa yarwii waxa uu warinaya markaas taabicigaas intooda badani cani saxaabati saxaabada xaggooda ka uu ka ahaaday weeyaan taabiciga kabiirkaahi waxa uu yahay axaadiidta uu warinaya intooda badan ka ka qaaday asxaabta in yarna taabiciinta ka qaatay saqiirkiina muxuu noqonayaa markaa waa ka axaadiidta uu warinaya intooda badan cid kale ka qaatay oo aan ahayneen asxaabta macnaha taabiciga kabiirka ahi waa ka axaadiidtiisa intooda badan asxaabta ka qaata saqiirkuna axaadiidtu wariyay intooda badan kama qaadan asxaabe taabiciin buu ka qaatay kuwaa waaweyn markaa qays ibnu xaasim iyo saciid ibnulmusayib iyo musayab ciraaqiyiinta ilaa u diideen kuwayaalahaas weeyaan amtilada halkaasaad ka seeganaysa uma alkabiiru cinda dinnajaabati qofka caqliga u saaxiibka ama fatanada iyo baraarugsanaanta agtiisa akharu maa yarwii waxa uu warinaya axaadiida intooda badan cani saxaabati ka uu ka ahaaday weeyaan xukumkii mursalku halkan ka gelaya mursal garanay tacriifkiisii ma la daliishan karaa mise lama daliishan karo waa masalo kolley culimmada as aad ikhtilaafaat alculamaa waxyaabaha keenay ka mid tahy oo qolana way daliishanayaan qolana way ka tegayaan markaasaa dabeed masaladii lagu kala tegaya waxtaja maalikun bihi mursalka wuu daliishaday maalik wa axmeduna wuu daliishaday kadaa abuu xaniifa tabaa la mida almu'ayadu ee la xoojiyey shaafici baa ku hadhay halkaa oo shaafici maraasiisha in yar mooyaane intooda kale isagu ma daliishanin weeyaan laakiin saddexdaa madhabo kale mursalkii way qaateen oo way soo daliishanayeen iyagu wa qiila waxaa lahay in yakun haddii uu yahay min ahli naqli dadka ahlunaqliga ah haddii uu ka mid yahay mursilhu kan xadiidka irsaaliya haddii uu ka mid yahay ahlu naqliga yuxtaju waa la xujaysanayaa lixifdihi baa loo xujaysanayaa lilcadli ninka caadilkahabuu xafidsan yahay u yaqaanaa markaas sidaa darteed baa ayaa loo qaadanaya waxa uu ku leeyahay qowlbaa isagu waxa uu leeyahay mursalkii waa la xujaysanayaa waa la daliishanayaa ninka warinaya haddii uu ka mid yahay ahlu naqliga waaba sida ibnulmusayib saciid ibnulmusayib iyo shacbi iyo kuwayaalaha weeyaan sababta loo daliishanayaana waxa weye mursalkana wuxuu xafidsan yahay ninka caadilka ah ayuu garanayaa ee markaa meesha ka maqan qofkii kalese laakiin waxaa laga yaabaa ad caadil iyo kayru caadil inuu iskaga darmo laakinahu buu ku yidhi haddaba kan la yidhaahdo mursalku adcafuuu ka damar daran yahay marka la eegaba xataa dadka daliishanaya mimaa usnida kale xadiidka musnadka ah ila nebiyi gaadhsi macnaa aan saxaabi ka dhicin kaa wuu ka tabar daran yahay waraddahu way celiyeen jumhuuruhum jumhuurta culimmadu way radiyeen mursalka oo marduudkay ku dareenoo lama daliishanayo wactumida kaa markaa raddigaasaana la xoojiyey saddexdaa madhab weligoodba ha mareen waddadaase haddana se laakiin jumhuurku waxaay la jiraan shaafici bay la jiraan waxa uu ku yihi haddaba qolyahan daliishanaya mursalkaa isku khilaafay qaarkood waxay leeyihiin mursalka laftiisaaba kaba sii xoog badanba musnadka kala xidhiidhiyey sababta oo ah de waxa ay leeyihiin marka methel ninkii uu gooyo markuu sanadkii ka jaro ninkaa waxa uu noqday markaa mid kuu kafaalo qaaday inaanu qofkaasi xumayn marka se sanadkii cidda ku sugan uu sheego faqad axaaraka ayay yidhaahdeen calaa isnaadi walmadari fiih iska fiiri buu ku leeyay marka uu kuu sheego ninkii ku jiray laakiin marka uu nin ka jaro ninkaasi wuu iska wanaagsanyay la soco weeyaan marka iyaga laftigoodii bay qola taa tahay laakiin qoladan daliishanaysaa waxay leeyihin adcafu mimaa usnida ka musnadka ah wuu ka daciifsanya annagu ma qabno inuu ka sarreeyo laakiin jumhuurtu way radiyeen kaasta kaadhe wa in yakun haddii haddaba uu noqdo ninkii mursilka ahaa multazina hiqaati dadka hiqaadda un had iyo jeer mid xadfayoo laasimaya hadduu noqdo fa musnadun fa xadiiduhu musnadun musnad baa xadiidkiisa lo odhanaya xukman xagga macnanimo iyo xukumka bilaftiyaatin ikhtilaac la-aan ikhtilaac la-aan been abuura la-aantii waa musnadun xukman ninkan mursilka ah haddii waxa uu gooya had iyo jeer marka loo fiirsado hiqo unay tahay waxaynu xadiidkiisii u arkaynaa xagga xukumka inuu yahay mid markaa mursala waraddahu jamaahiru nuqaadi liljahli bisaaqidi fi lasnaadi wa saaxibu tamhiidi canhum naqala wa muslimu sidra alkitaabi asala waa ka halkaa kaga sheegayaan fii ciraaqi markaa ninkaas dee taas qaydkaasunbaa markaa ay noqonaysaa unen in loo eego waxa uu ku uhi waxaysu haddaba goorta mursalulkibaari ragga waaweyn mursalkoodu muntasirun uu ku xoogoobo bimaa wahaa xadiid iska daciifa fa bilqabuuli mushtahirun fa mushtahirun waxa uu ku caanbaxayaa bilqabuuli aqbalid la aqbalo waxa uu ku yihi xadiidkii ragga waaweyn uu warinaya mursalka ahaa marka uu ku xoogoobo mid iska waahaya qabuul buu mashhuur ku noqonayaa in la aqbalo oo markaas la iska yeelo haddaba waxyaabihii uu ku xoogoobayay ayuu kuu sheegaya ee mursalkii dhulka ka soo qaadaya uu maqbuul ku noqonaya markaasaa waxau ihi ka qowli saaxibin waaba nin saxaabiya hadalkiisii iyo wa ficlihii faritaankiisii ficilku sameeyey iyo wamaa shay weeye yaquulu ay odhanayaan al akharuuna culimada intooda badan kuwaa badan oo miman calima ee dadka cilmiga bartay ka mid a al isnaadu sanadka loo soo arooro oo caawiya mursalka iyo wal irsaalu mursal kaloo ka soo raaca iyo wal qiyaasu qiyaas kaloo mursalkii xoojiya iyo wal intishaaru faafid ay faafta siduu mursalku sheegayo camalun asaasun waa arrin markaa salaynaysa xoojinaysa mursalkii waxyaabaha uu markaa mursalku ku xoogoobayo ayuu wax ka sheego waxa uhi ka qowli saaxibin saxaabi baa sidan mursalka sheegay wuu xoogoobaya saxaabi baa ficilkan sidan mursalku uu sheegaya ayuu falay wuu xoogoobayaa culimmada intooda faraha badan ayaa sidan mursalku uu sheegay had iyo jeer fatwoodo oo sheega wuu xoogoobayaa sanad kale ayaa soo aroora mursalkii xoojiyey wuu xoogoobayaa mursal kale ayuu helay waa laba mursal waa xoogoobayaa qiyaas baa isaguna yimid markaa sidaa mursalku uu sheegay culimmada ay qiyaaseen oo cilladii ay meesha ka maqan tahay intishaar baa yimi oo waxa faaftay uun sidan uu mursalku sheegayo camal baa yimid oo camalkaasina waxa uu noqon doonaa camalu ahlilcasr casr calaa wafqihi siday had iyo jeer ahlulcilmiga wakhtigaa jooga ku camal falaa waa siduu mursalku sheegayo intanoo dhammiba waa asaas iyo saldhig bay noqonaysaa mursalkii u noqonaysa marka haddaba intaasoo dhammi waa waxya